banaanbaxyo waaweyn ayaa ka dhacay dalka kenya oo ay dhigayaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan gudaha dalkaasi magaalooyin ka tirsan wadanka kenya oo ay ku jiraan caasimada wadanka ee nairobi ayaa waxaa ka dhacay banaanbaxyo waaweyn kuwaas oo ay dhigayaan dadka shacabka ah dibadbaxyadan ayaa salka ku haya dhimashada nin macalin ah oo u xirnaa xukuumadda kenya islamarkaana ku dhintay gudaha xabsi ku yaala dalkaasi dadkan shacabka ah ayaa waxay ka caraysan yihiin macalinka ku dhintay xabsiga ku yaala gudaha dalkaasi